hay-adaha qaramada midoobay waa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee u n h c r ayaa sheegtay inay kordhinayso ama ay kordhayso tirada qaxootiga ku dhimanaya iyagoo isku dayaya in ay kasoo gudbaan badda mediteraneanka si ay u gaaraan yurub inkastoo dhinaca kalena tiro yar oo muhaajiriin ah ay hadda safarkaasi halista badan galayaan warbixintan waxaa mar kale inoo soo dirtay lisa shlin waxaana soo jeedinaysa falastiin axmed iimaan
socdaalka qaxootigan ayaa halkii ugu sarreysay gaaray sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobanka markaasoo dad ka badan hal milyan oo qof ay isku dayeen inay ka tallaabaan badda tiradaasi ayaa hoos u dhacday oo gaartay boqol labaatan iyo saddex kun iyo saddex boqol sanadkii labadii kun iyo koob iyo labaatanka balse hay-adda u n h c r ayaa sheegtay in dad ka badan saddex kun iyo laba boqol oo qof ay dhinteen ama lagu waayo badda sanadkii hore tiradan ayaa kun qof ka badan tii sanadkii labadii kun iyo sideed iyo tobanka shabia manto afhayeenka u n h c r ayaa sheegtay in tirada muhaajiriinta ku dhimanaya badda ay sii dheer tahay in tiro intaasi ka badan ay ku dhiman doonaan ama lagu weyn doono safarada dhinaca dhulka ah ee lagaga soo tallaabayo dhulka lamadegaanka ah ee saxaraha iyo xuduudaha magaalooyinka fogfog waxa ay sheegtay in dhimashada iyo xadgudubyadu ay yihiin kuwo joogto ah wadamada dadkani ay kasoo jeedaan iyo kuwo ay kusoo dhex tahriibayaan sida eritrea soomaaliya jabuuti ethoobiya sudan iyo libiya maanto ayaa sheegtay in u n h c r ay si joogto ah usii wadayso digniinaha ay ka bixinayaan halista iyo dhacdooyinka argagaxa leh ee soo wajahaya muhaajiriinta kuwaasoo dhaqaalo badan gelinaya tahriibta waxaa kale oo intaasi raacisay qaar badan oo dadkan ka mid ahi waxay kasoo baxsanayaan colaado rabshado iyo iyagoo naftooda uga baqaya in la dilo xog ururin laga sameeyey arrinkan ayaa waxay si gaara diiradda u saartay dhabaha ay soo maraan muhaajiriinta gaar ahaana bariga iyo geeska africa ilaa iyo bartamaha badda mediteraneanka maanto ayaa sheegtay in qaxootiga iyo muhaajiriinta ay haystaan waxyaabo kale oo ay dooran karaan balse ay isku halleeyaan dadka wax tahriibiya waxay kale oo ay xustay in ay soo bandhigeen oo daaha ka rogeen halista sarreysa ee dadka wax tahriibiya haddii ay yihiin kuwa dhulka ah saxaraha kuwa dadka kasoo tallaabiya ama kuwa dhinaca badda wax ka gudbiya gaar ahaana wadamada libiya iyo tunisiya ee u gudba talyaaniga ama maalta maanto ayaa sheegtay in marar badan dadka kasoo badbaada safarada saxaraha looga soo gudbayo ee isku daya haddana in ay badda ka gudbaan ay ka baxsadaan dadka tahriibinayay halka dadka qaarkii libiya soo gaarana mararka qaar la qabto dibna loogu celiyo wadankii ay ka yimaadeen halkaasoo xarig ay ku mutaystaan waxaa kaloo intaasii raacisay in sanad walba kumanaan kun ay ku dhintaan ama lagu waayo badda iyagoo aanan wax raad ah reebin unhcr ayaa soo jeedinaysa tallaabooyin waaweyn oo lagaga hortegayo dhimashada tahriibayaasha iyadoo dadka la siinayo wadiiqo kale oo halista safarkan looga baaqsado lagagana hortago in ay dadku dhibanayaal u noqdaan kuwa wax tahriibiya waxa ay ku baaqaysaa u n h c r in la kordhiyo kaalmada bani-aadanimo iyo xalka dadkan u baahan ilaalinta caalamiga ah
warbixintaasina waxaa soo dirtay lisa shlin waxaana soo jeedinaysay falastiin axmed iimaan